بسم الله الرحمن, بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله, الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والسلام والسلام على على أشرف أشرف المرسلين المرسلين نبينا, نبينا نبينا محمد محمد وعلى وعلى آله آله وصحبه أجمعين أجمعين ومن تبعهم, ومن ومن تبعهم تبعهم بإحسان بإحسان إلى يوم أما الدين بعد.
أما بعد أيها الإخوة أيها الإخوة والأخوات يسر يسر إخوانكم إخوانكم في في منهج منهج أونلاين أن يقدموا, أن يقدموا لكم, لكم هذه هذه المحاضرة حاضرة والتي, والتي هي هي بعنوان يا محبا للرسول ما علامة حبك
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
للشيخ أحمد عبد السلام
والآن, والآن نترككم, نترككم مع مع المحاضرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله وحن فردنا قوم آدي الأجواء قوم مساجدا أين فردنا maanta ay taariikhdu tahay afarti afartii bishii afraad kun afar boqol koob iyo soddonka hijiriyada waa farsanna sagaal iyo tobanka bisha saddexaad labada kun iyo tobanka waxaynu joognaa masjid iimaan waxaynu ku qabanaynaa muxaadaro ciwaankeedu uu yahay yaa muxiba lirasuul maa calaamatu rabbik oo insha allahu tacaala inoo qaalaadigi doono sheekheena sheekh axmed cabdisalaam aadan sheekh axmed iid muxaadaraadkaasoo insha allahu tacaala noqon doona qaar shahriya ama bil kasta insha allahu tacaala lagu qaban doono masaajidka waxaan ku soo dhaweynayaa inta sheekha ka hor aayad qur-aana oo uu inoo akriyo akri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجةً أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه وفضل وفضل وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى فتربصوا حتى حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوة والأخوات وحن إن شاء الله تعالى موضوع كساب سنيه سيدي هربا أخونا عبد القادر وصوت المامي يا محبا للرسول ما علامة حبك waxaa mawduucuu yahay qofka rasuulka jecelow sala allahu calayhi wasalam jacaylkaaga maxaa calaamad iyo astaan u ah waayo way sahlan tahay iddicaa'u lmaxabba laakiin ma sahlana inaad maragiyo markhaati u keensato waxaad sheeganayso run ahaantii waxay nagaga filan ahmiyadda iyo makaanada mawduucani uu leeyahay cidda uu ku tacalluqayo markaad garato makaanadeeda waayo maadaama cidda uu ku tacalluqayaa uu yahay rasuulu الraxmati wa nabiyu اlhudaa wa imaamu اlmuttaqiin nabiyunaa muxamadu salى اllahu عalayhi wasalam maadaama rasuulkeennii muxamed ahaa uu la xidhiidho taasaa kaaga filan inaad garato ahmiyadda iyo makaanada mawduucani uu leeyahay walaalayaal hada almawduuc waxaa keensaday iyadoo run ahaantii waaqacaynu ku nool nahay iyo zamankan aynu joogno ay iska fara badatay iddicaa'aadka iyo sheegashada uu qof waliba sheeganayo inuu rasuulka jecel yahay sala allahu calayhi wasalam maadaama iddicaagaasi uu batay waxaa lagama maarmaan ah in la helo wax lagu kala saaro bayna asaadiqi fii xubbihi waalkaadibi fiih ka yacnii sidqiga iyo runta ay ka tahay maxabbada rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo ka aanay runta ka ahayn in la kala garto waxaynu ikhwaanii fillaah mawduuca uga hadli doonaa dhowr maw- dhowr faqro ama dhowr qaybood waxaynu uga horreyn wax ka tilmaami doonaa man aladii nuxibuhu wanujilluhu wanaxtarimu waayo cidda aynu jeclaanayno ee maxabbadeeda aynu isugu yeedhayno ee aynu weynaynayno ama aynu xurmaynaynaa waa ayo inaynu isweydiinno man haada uma bacda dalik waxaan tilmaami doonaa annahu laa budda min iqaamati اlbayinati calى kuli dacwa in sheegasho kasta iyo iddicaa kasta ay lagama maarmaan u tahay in waxa weeyaan caddayn iyo markhaati lagu soo oogo haddii kale waa iddicaa waxaa kaleynu tilmaami doonaa ana maxabaةa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam waajibaة calى kuli muؤmini wamuؤminah walaa yaktaminu iimaanu cabdin ila biha in waxa weeyaan jacaylka rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam in la jeclaadaa ay waajib ku tahay mu'min kasta iyo mu'minad kasta iimaanka qofkuna aanu noqonayn iimaan dhab ah oo dhammays ah ilaa waxa weeyaan laga helo maxabada rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam waxaa kaleynu tilmaami doonaa hamaraatu hadihi اlmaxaba maxabadaasi midhaha iyo samaraadka ay leedahay waxaa kaleynu wax ka sheegi doonaa in waxa weeye itibaacu sunnatihi calaamaة calى maxabatih in sunnada rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam la raacaa inay tahay calaamada ugu muhiimsan ee deliilka u noqon karta rasuulka in la jecel yahay salى اllahu عalayhi wasalam wاlcaksu biاlcagsi mukhaalafatu sunnati rasuuli اllah sunnada rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam oo la khilaafaana inay lafteedu astaan u noqon karto jacaylka iyo maxabada aynu sheegananaa inaanay dhab ahayn haddaynu hadyigiisa ka baydhno iyo dariiqii nebiga salى اllahu عalayhi wasalam ayuha اlikhwaanu fi اllah الذي نحبه ونجله ونحترمه هو رسول الهدى ونبي الرحمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام صاحب المقام المحمود والحوض المورود كاين تعلان إنه إيه أين وينين إنه احترام كيسا إنه يسقو باقينا ورسول كي هنون كي هداية الله صدري waa nebigii raxmadda iyo naxariista ilaahay caalamkao dhan uga dhigay waa nebiyunaa muxamed ibnu cabdillaah ka maqaamka ay dadkii hore iyo dadkii dambeba ay mahadin doonaan ka waxa weeyaan ehelka wee ilaahay ku khaas yeelay ee darkiisa loo soo aroori doono yowma alqiyaamah rasuulkaa weeyi sala allahu calayhi wasalam haada arasuul waa ka yidhi kamaa fii saxiixi muslimi min xadiidi abi hurayra أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع وعو رسولك نسو بني لصلوات ربي وسلامه عليه إلما النبي آدم وحوي سيد كوغا إيه هرمود كوغا أيان أهي مالنت قيامه كوغو هرية إيه قبرقو كد الله عيه وقصو هربح دون أيان أهي waxaana ay ka ugu horaynayo e ergeynaya ergadiisana la aqbalaayo hada arasuul sala allahu calayhi wasalam waa dacwatu khaliili araxmaan ibraahim calayhi asalaam waa kuu nebi ibraahim abulambiyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu beriyey in ilaahay ummaddiisa iyo durriyaddiisa dambe uu ka soo dhex saaro si uu raxmad ugu noqdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau yihi xaakiyan can dacwati ibraahiim ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وحد علي نبي إبراهيم يا هيدا إلهي إنه قور رمي إنه يري ربنا وابعث فيهم رسولا ربي غيو وحد كسو دحسارتا رسول منهم إيجا كمده وأن إيجا غريب كأهين oo ay garanayaan nasabkiisa iyo asalkiisa iyo halka uu ka soo jeedaba oo ay luqadiisa iyo afkiisa garanayaan mid iyaga ka mid ah oo meel dheeraan uga iman si ay u sahlanaato inay la tacaamulaan oo wax ka qaataan rasuulkaasoo yatluu calayhim aayaatik ilaahay oo aayaadkaaga ku dul akhriyaaya wayucallimuhum alkitaaba waalxikma kitaabka iyo sunnadana baraya wayusakiihim rasuulkaasoo tahiraya oo shirkiga iyo bidaca iyo macaasida iyo mukhaalafaadka oo dhan ka daahirinaya innaka anta alcasiizu alxakiim allahayow waxa tahay allaha haalibka ah ee amarkiisa aanay cid celin karin cid beegsan kartaana aanay jirin alghaalibu aladii laa yuglabu amruh waxaa tahay allaha xakiimka ah ee shay walba halkiisa ku habboonee munaasabka adhiga waxay cizadaadu keensanaysaa allahayow inaad awood iyo qudro u leedahay rasuulkaa inaad ka soo dhex saarto waxay xikmaddaaduna keensanaysaa allahayow in waxa weeye risaaladaa aad dhigto halka ku habboonee munaasabka ku ah walow hadday doonaan dadka qaarkood haba diidaane waayo allahu aclamu xaytu yajcalu risaalatah ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ajiibay dacwadii nebi ibraahim calayhi asalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ajiibay waxaanu ilaahay kaga warramay oo alla uu yidhi subxaanah laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikmah wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin waxaa alla uu yidhi subxaanah laqad mana allahu cala almu'miniin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa mu'miniinta waxa uu ku mannaystay oo uu ku galladaystay minno iyo nicmo aad iyo aad weyn waa min acdami alminan wa ajali alnicam ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisuu ugu manno sheeganayaa waanay mutaysatay in ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa nicmadaa ugu manno sheegto oo ilaahay uu tilmaamo subxaanah waayo waa nicmo aad iyo aad weyn waxaa alla uu yidhi markaa mu'miniinta ayaa ilaahay u nicmeeyey oo nicmo iyo midno aad iyo aad u weyn ku galladaystay goorma id bacata fiihim rasuulaa markuu dhexdooda ka soo saaray rasuul min anfusihim iyaga naftooda ka ahaaday rasuul iyaga ka mid ah rasuul ay garanayaan oon qariib ku ahayn rasuulkaa dhexdooda alla markuu ka soo saaray waa ku galladaystay oo nicmo aad iyo aad u weyn ayaa uu ku mannaystay wma hiya muhimatu hada arasuul rasuulkaa muhimmadiisu maxay tahay sala allahu calayhi wasalam wamaa hiya maqaasidu bicatih maqaasidda iyo ujeeddooyinka ilaahay u soo saarayse maxay tahay yatluu calayhim aayaatih waxa uu ku dul akhriyayaa aayaadka alle subxaanah wayusakiihim waanu taahirinayaa oo xumaan iyo xaaraan iyo mukhaalafo oo dhan ayuu ka sifaynayaa waxaanu ku tarbiyaynayaa islaamka saxiixa ah wayucallimuhum alkitaaba waalxikma waxaanu barayaa kitaabka iyo sunnada wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin haba ahaadaan hore kuwo u hallaysnaa oo hidaayada aan helin haba ahaadaan eh ilaahay subxaanahu wa tacaala bisababi hada arasuul ayuu ku hanooniyey diinta iyo xaqana uu ku waafajiyey haadihi alaaya waxaa laga qaadanayaa waxa weeyaan usuusha ahlu sunna waljamaaca iyo manhajka salafigaa usuushiisa ugu waaweyn waxaa ka mid a altasfiyatu waatarbiya in dadka laga sifeeyo oo laga zuuliyo wax alla wixii sharciga iyo diinta alle khilaafsan laguna barbaariyo oo lagu tarbiyeeyo wax alla wixii saxee diinta alleh waxa weeyaan waafaqsan waxaa tasfiyada laga qaadanayaa wayusakiihim haadihi taskiya hiya tasfiya waa inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ka sifaynayo mukhaalafo kasta oo mujtamaca iyo bulshada dhexdeeda ku baahsanayd waxaa tarbiyadiina laga qaadanayaa bacda hada asafaa wayucallimuhum alkitaaba waalxikma waxa uu barayaa kitaabka iyo sunnada faatasfiyatu qabla tarbiya marka hore wax alla wixii xumaanah ee shirki ah ee bidco ah ee khuraafo ah ayuu ka sifaynaya uma bacda hadihi tasfiya ayaa wuxuu ku tarbiyeynayaa cala alislaami asaafi almusafaa islaamka naqiga ah ee saafiga ah ee aan wax kale ku barxanayn ayaa uu ku tarbiyeynayaa waana asal usuusha ugu waaweyna ahlusunna waljamaaca dacwaddoodu ay ku taagan tahay ka mid ah waxaa alimaam cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasiraayey waxa uu yidhi haadihi اlminna alatii imtana allahu biha calى cibaadih akbar الnicam bal asluha وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة وعصمهم به من الهلكة وحول سعدي هذه المنة التي امتن الله بها على عباده من نظن هي نعمة إلى هيئة دومدي سكوك اللبيستي إيوغ نعميي أكبر النعم ونعموين كتوقوي بل أصلها waaba asalkeeda iyo asaaskeeda oo waxa kaloo dhammi iyaday ka farcamayaan waayo ummadda wax allo waxa khayr iyo wanaag ku sugani waxay ka timid bicsadii nebiga sala allahu calayhi wasalam waayo qablahaa waxay ku jirtay fii jaahiliyatin jahlaa aan wanaagga iyo xumaha aan kala saarayn oon xaq iyo baadilka kala soocay laakiin bacda bicsatih ayaa nuurka iyo iftiinka ugu horraysay waxa uu yidhi wahya alimtinaanu calayhim bihada arasuuli alkariim yacni nicmada aada iyo aadka u weyn ee asaaska iyo asalka nicmooyinkao dhan ihi waa manno sheegashada ilaahay ugu manno sheegtay rasuulkaa sharafta badan alladii anqadahum allaahu bihi min adalaala rasuulkaasoo ilaahay hallowgii iyo baadidii kaga soo badbaadiyo uu kaga soo hanooniyey wa casamahum bihi min alhalaka halaagiina uu kaga badbaadiyey oo waxa weeyaan naf iyo maalna ismay nabadgelinayn oo nabadgelyo may haysan hanoon iyo dariiq toosanna may haysan laakiin ammaan iyo nabadgelyo naf iyo maalba ay u nabad galaan iyo hanoon iyo dariiq toosan oo ay ku hagaagaan labadaba ilaahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayuu sabab uga dhigay hada arasuulu اlkariim waa rasuulu اraxma wاlra'fa bihadihi اlumma waa rasuulkii raxmadda iyo dabacsanaanta waxa weeyaan ku sifaysnaa ee ummaddiisa la jeclaa khayr oo dhan dabadeedna amraayey shar oo dhanna la necbaa una diidayo uga digaayey waxaa la yidhi subxaanah laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waxaa la yidhi jala wacalaa laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum waxaa idin yimid rasuul nafihiinna ka ahaadoo idinka idinka mid ah ood garanaysaan casiizun calayhi maa canidtum rasuulkaasoo ay ku culus tahay mashaqadiinna iyo dhibaatadiinna waxa dhibaya waxa idinka idin dhibaya xariisun calaykum idinka iyo hidaayadiinna ayaa uu ku dadaalayaa bilmu'miniina ra'uufu raxiim rasuulkaasi waa mid mu'miniinta u naxariis badan oo u dabacsan weeyaan rasuulkaasi nebiguna salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi kama fii muslimi min xadiiثi jaabir maali mahalii wamahalkm kamahali rajuli awqada naara fii bacdi riwaayaat istawqada naara waxa uu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam waxa sifadayda iyo sifadiinnu ay yihiin marka laysku keen eego aniga masalkayga iyo sifadayda iyo idinka sifadiinnu waxaynu isku nahay uun haddaan anigu nebi moxamed ahay sala allahu calayhi wasalam aniga iyo idinku haddaa ummaddaydii tihiin waxa wasfigeenna iyo tilmaanteenna marka tusaale laga bixiyo waxaynu isku nahay uun kamahali rajulin istawqada naara sidii nin dab meel ka shiday dab meel ka shiday fajacalat alfaraashu waddawaabu yaqacna fiiha dabeed ay gudagaleen balambaalistii ama xasharaadkii iyo cayayaanka yaryar ee dabka iyo iftiinka soo eegta ay gudagaleen inay dabkii ku soo daataan oo isku soo tuuraan wa huwa yadubuhunna dabba isna ninkaa dabka shiday xayawaanka aan waxba garanayn ee aan garashada lahayn u gudagalay inuu dabkii ka difaacuu ka celiyo si aanay ugu daadan waxau nabigu yidhi markaa salى اllahu عalayhi wasalam faana aakidun bixujajikum can الnaar waantum tatafallatuuna min yadii anigu haddaba guntigiinna ayaa naarta ka soo qabanayaa oo naartaan idinka soo jiidayaa idinna waa iska kay dhufanaysaan oo naartaad bartanka isugu tuuraysaan taasi waxay ka dhigan tahay hadyigii nebiga salى اllahu عalayhi wasalam iyo waxa weeyaan dacwaddiisa iyo khayrkii ummadda uu ugu baaqayey waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam ummadda wuxuu ugu baaqaya jannada iyo khayrka iyo wanaagga yacnii dadku markay khilaafaan ee hadigiisa ay dhinac maraanna waa dad naartaa ku daadanaya ilaan waxaa janno lagu helaa dariiqii nebi moxamed oo la maro sala allahu calayhi wasalam naartana waxaa lagu kasbadaa iyadoo dariiqii nebiga laga baydho markaa qof kasta oo hadigii nebiga dhinac maraya waa nin naar isku sii tuuraya qof kasta oo hanuunkiiyo hidaayada kuugu baaqayaana waa qof shaqadii iyo camalkii nebiga hayo sala allahu calayhi wasalam oo naarta kaa soo qabanaya adiguna waxa weeyaan aad iska tuurayso marka aad khilaafto hadiga nebiga sala allahu calayhi wasalam ikhwaanii fillaah saynu hore u soo tilmaannay rasuulka qiimaha iyo sharaftaa leh rasuulka raxmadda iyo dabacsanaantaa lihi waxa uu mutaystay maxabbadeenna iyo ruux kastoo mu'minihi inuu qalban waqaalaban ka jeclaado bal uu noqdo rasuulku sala allahu calayhi wasalam miduu ka jecel yahay naftiisa xataa cid kaleba ka kaalayo waxaase isweydiin mudan way sahlan tahay nebiga waanu jecelaha waa arrin aad iyo aada u fudud oo afka inaad carabka kaga dhawaaqdaa culays badan kuguma hayso laakiin waxa isweydiin leh qof kastaa wuxuu iska sheegto miyaa la aqbalaya jawaabtu waa maya laabudda min iqaamati albayina calaa kulli dacwa wax kastoo la sheegto oo iddicaa ah waa in bayine iyo markhaati caddaynayo loola yimaado haddii kale ma sugnaanayo wuxuu xadiidkii saxiixa ahaa min xadiidi ibni cabbaas inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam low yucطa annaasu bidacwaahum laddacaa rijaalu amwaala qawmi wadimaa'ahum walaakina albayinata cala almuddaci walyamiin calaa man ankar waxau nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddii dadka wax lagu siinayo sheegashadooda wax kastoy dadku ku andacoodaan oy sheegtaan haddii wax layskaga siinaayo rag baa waxay sheegan lahaayeen dadka dhiiggooda iyo xoolahooda rag baa ku andacoon lahaa laakiin markhaatiga iyo bayinada waxaa laga rabaa qofka wax sheeganaya muddaciga ah dhaartuna waxa weeyaan waxay saaran tahay qofka wax dafiraya ee almuddaca calayh wax lagu sheeganaya ile aniga layguma leh ayay dhaartu saarantah walaalayaal waxaa xadiidkaasi uu mas'aladeennan maxabada ka khuseeyaa oo xidhiidhu kala leeyahay haddii sharcigeennan sharafta badani uu ku waajibiyey dadku waxay sheegtaan ee xoolahooda iyo dhiiggooda la xidhiidha inay markhaati u keensadaan oo markhaati la'aanna aan la siinayn haddii taasi sharcigeennu ku waajibiyey fi alamwaali waaldimaa'i waalacraab fa min baabi alawlaa waalaxraa waxaa taa ka sii mudan oo uga sii awlaysan dadku diintooda iyo caqiidada ay sheeganayaan ee u nisbo sheeganayaan inay bayinaya markhaati u keensadaan oo qofku marka uu leeyahay anuu dariiqii nebi moxamed baan hayaa sala allahu calayhi wasalam waa inuu deliilkeedii keeno oo camalkiisa iyo ficilkiisa laga arko qofku marka uu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waan jecelahay waa in markhaatigeedii laga helo haddii kale waxa uu noqonayaa wa asxaabu dacaawi maa lam yuqiimuu calayha bayinaat fahum adciyaa dadka wax sheegtaa sheegashadooda haddaanay bayine iyo markhaati u keensan dadkaa wax sheeganaya waa adciyaa sheegato ayaa la idhaa sheegatadu waa qofka wax iska sheegta biduuni bayina markaa si aanad adciyaa u noqon qof wax iska sheegtay waa inaad maxabadaada markhaatigeeda keensataa idan haadihi almaxaba maxay tahay tacaariif fara badan ayaa culimmadu ka bixiyeen sufyaan waxau yidhi almaxaba waa itibaacu rasuul maxabaduba yacni jacaylka rasuulka sala allahu calayhi wasalam la jeclaanayaa waa in la raaco oo macnaha raacidda la raacaa daliilo adee waxa weeyaan maxabadiisa waxaa kaloo la yidhi waxaa lagu garanayaa maxabadu oo ay tahay xaqiiqadeedu ictiqaadu nusratihi waaldabbu can sunnatihi waalinqiyaadu laha wa haybatu mukhaalafatihi in waxa weeyi la ictiqaado hiilkiisa iyo nusradiisa oo nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo sunnadiisa hiil iyo hooga lala garab istaago oo loo hiiliyo o loo nusreeyo xumaantana laga difaaco waadabbu can sunnatih sunnadiisa in la difaaco waalinqiyaadu laha loo hoggaansamo wa haybatu mukhaalafati laga haybadaysto laga waabto lagana cabsado in la dhinac maro la khilaafo sunnadiisa waxaa kaloo la yidhi waa dawaamu dikri lilmaxbuub yacni xaqiiqatu lmaxaba kan la jecel yahay xuskiisa oo la joogteeyo waxaa kaloo la yidhi waa iihaaru lmaxbuub kan la jecel yahay in laga door bido kayrkii oo isaga laga hormariyo waxaa kaloo lagu fasiray inay tahay muwaaطacaةu اlqalbi limuraadi الrabbi yuxibu maa axaba wayakrahu maa karih inuu qalbigu waafaqo muraadka ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni maxabada dhabta ah ee ilaahay iyo rasuulkiisa la jecel yahay salى اllahu عalayhi wasalam waa in la waafaqo waxa ilaahay kaa doonayo oo aad jeclaato ilaah iyo rasuulkiisu waxay jecel yihiin oo aad necbaato ilaah iyo rasuulkiisu waxay necab yihiin taasay noqonaysaa maxabada dhabtii idan haadihi اlmaxaba maxaa xukunkeedu yahay waa waajibaة calى kuli muؤmini wa muؤmina muؤmin kasta iyo muؤminad kastaba waajib ayay maxabadani ku tahay waxaa saxiixeynka ku sugan xadiidka anasu warinayo inuu rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam laa yuؤminu axadukum xatىa akuna axaba ilayhi min waladihi wawaalidihi wالnaasi aجmaciin waxau rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam midkiin waxa weeyaan midkiin rumayn maayo oo iimaankiisu iimaankii kaamilka ahaa ee xaqiiqada aha noqon maayo xataa akuna axaba ilayh ilaa aan noqdo miduu ka jecel yahay min waladihi wa waalidihi waannaasi ajmaciin ilmihiisa iyo waalidkiisa iyo dadkoo dhan macnaha ilaa aniga uu iga jeclaado jamiica annaas waxa weeye iimaankiisu iimaankii kaamilka ah ee matluubka ahaa noqon maayo imaamu albukhaarina saxiixiisa wuxuu ku soo saaray xadiidka cabdillaahi bnu hishaam inuu yidhi kunna maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam wa huwa aakhidun biyadi cumar bni alkhadaab waxau yidhi waxaanu la soconnay nebi moxamed calayhi afdal asalaati wasalaam isagoo cumar ibnu alkhadaab gacanta haysta nebigu faqaala lahu cumar yaa rasuula allah laanta axabu ilaya min kuli shayin ila min nafsii waxau cumar yidhi rasuulkii allow wax walba waan kaa jecelahay naftayda mooyaane naftaydun baanan kaa jeclayn faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam laa waladii nafsii biyadih xataa akuuna axaba ilayka min nafsik waxau yidhi cumarow maya weli halkii la rabay maad gaadhin waxa weeyaan allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee ilaa ad waxa weeyaan naftaadana iga jeclaato oo aad noqdo mid aad wax walba ka jeceshahay xataa naftaada faqaala lahu cumar waxa uu cumar markaa yidhi fainahu اlآana wاllah la anta axabu ilaya min nafsii waxau yihi rasuulkii allow wallaahi imika xataa naftayda waa kaa jecela faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam alآana yaa cumar hadda ayaad cumarow halkii la rabay aad gaadhay imika ayaa makaankii matluubka ahaa a taagan tahay idan maxabada nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ta qiimaha iyo qadarkaa kuugu fadhida ee aan kuu kaamil noqonayn ilaa aad xataa naftaada nebi moxamed ka jeclaato calayhi afdal salaati wasalaam walidaalik ayaa ilaahay iimaanka u diiday dadka oo ka anfiyey ilaa ay rasuulka ka xukun yeeshaan oo isaga ku qancaan wixii uga soo baxa markuu noolaada in isaga layskula tago markuu dhintayna in kitaabka alle iyo sunada nebiga layskula tago salى اllahu عalayhi wasalam fala wrabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusallimuu tasliima waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay fii kitaabihi اlkariim inuu nebigu salى اllahu عalayhi wasalam uga awlaysan yahay dadka mu'miniinta ah naftooda waxaynu wada garanaynaa wla shay yacni shayga ugu awlaysan wa aqrab alashyaa ilayk waxa kuugu dhowey waa nafsuka alatii bayna janbayk waa naftaada waxa kuugu dhowey ee ubad iyo oori iyo cid walba kaa xigtaa dee naftaada weeye haddaba nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa laynagu waajibiyey xataa nafteenna inaynu ka jeclaano oo aynu nafteenna iyo maalkeenna isaga ku bixinno inugu huro waxaa la yidhi subxaanah النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين نبgu مؤمiنiinta isagaa uga awlaysan oo uga mudan min أنفusihim نفhoodaba isagaa uga mudan oo isagaa uga awlaysan إذا نبي محaمeد عaليهi أفضل الصلاaة وaسلاaم waa inaad xataa نaftaada ka jeclaato ubadkaaga iyo ooridaada hadalkooda badaa waxaa sharaf iyo karaamo lagu mutaana nebiga sharaftaa leh marka cid walba laga jeclaaday isaga loo nisbo sheegto lama intasabtu ilayka sirtu mucadamaa wacalawtu qadran duuna man lam yantasib markaan adiga kuu nisbo sheegtay ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo sunnadiisa aan naftayda u nisbeeyey ayaa noqdayba shaacirkaa xakiimka uu lahaa mid mucadam ah oo la weyneeyo o la karaameeyo oo aan noqday mid ka sarreeya cid kasta oo aan adiga kuu nisbo sheegan walidaalik ayaa rifcada iyo derajada waxaa lagu helaa biqadri tamasuk bisunnati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam walidaalik ayaa waxa weeye shaikhu lislaam wuxuu lahaa inamaa yarfacu illaahu rajula biqadri tamasukihi bisunna waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ku rafciyaa uu derajo kor ugu qaadaa hadba tamasuka uu sunnada nebiga haystaa inta alle ay leegtihi qadarkeedu inta uu yahay yacni intaad sunnaha nebiga u jirto unbaa sharaftaada iyo qadarkaaguna u yahay hada anabiyu اlkariim walow wuzinat bihi carabu wacajamu jucilta fidaahuma balaguuhu wasnaa haddii carab iyo cajam oo dhan oo laysku daray lagu miisaami lahaa oo la berber dhigi lahaa may gaadheen miisaanka iyo makaanada alla uu ku sharfay nabiyuna muxamed salى اllahu عalayhi wasalam khayru khalqi اllah wa imaamu اlambiyaaءi wاlmursaliin hada الnabiyu اlkariim axabahu xata اljamaad waxaa jeclaaday xataa mayeedhaankii xataa wixii aan noolayn geedihii iyo jamaadaadkii ayaa rasuulkaa jeclaaday salى اllahu عalayhi wasalam waxaa saxiixu lbukhaari ku sugan xadiidka uu warinaya cabdillaahi bnu cumar ee uu yidhi kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama yakhطbu ilى jidcin falama اtakhada almimbara taxawala ilayh faxana اljidcu faataahu famasaxa yadahu calayh waxa uu ibnu cumar yidhi nebigu salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu ka khudbadayn jiray jirid wax geed timira jiriddii ayaa agtiisa waxa weeye uu ka khudbayn jiray oo uu ku tiirsan jiray oo uu cuskan jiray waayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam masaajidkiisu waxaa tiirar waxa u ahaa juduucu nakhl geedaha timirta jiriddoodu waxay u ahaayeen tiirar saqafna waxa uu ahaa jaraa'id nakhl waxa weeyaan laamaha timirtuna saqaf bay u ahaayeen marka jiridahaas tiirasha u ahaa masaajidka nebiga mid ka mid ah ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu khudbaynayo iskarab taagi jiray oo uu cuskan jiray oo ku tiirsan jiray jiriddii marka waa intii nebigu aanu mimbarka samaysan mimbarka intii aan nebiga loo samayn ka hor ayaa jiriddaas timireed ayuu isgarab taagi jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam dabeed nebigu mimbarka markii loo sameeyey ayuu mimbarkii ku wareegay oo uu fuulay si uu dadka uga khudbadeeyo faxana aljidcu jiriddii ayaa waxa weeyaan oyday sida ilmaha yar ee oo qaylo iyo cod laga maqlay sida sabiga yar hooyadii markay ka dhaqaaqdo uu ilmeeyo uu ooyo ee waxa weeyaan codkiisa loo maqlo sidaas oo kale ayaa jiriddii siyaax iyo qaylo iyo oohin laga maqlay faataah nebigu markaa jiriddii intuu isa soo garabtaaguu u yimid ayuu famasaxa yadahu calayh gacantiisii sharafta badnayd ayaa uu ku masaxay markaasuu xasilay oo iska aamusay geedkii waa geed waa jirid waxa weeyaan waxa u ooyeen nebiga sala allahu calayhi wasalam fii bacdi ariwaayaat waxaa ku sugnayd faxtabanahu sida hooyadu ilmaha ay laabteeda u soo geliso ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam sidaa laabtiisa waxa weeyaan jiriddii ama geedkii uu u soo geliyey markaasuu xasilay oo aamusay waxaa cibrada halkaa ku sugan ay tahay nebi moxamed karaamadiisa iyo sharaftiisa markii uu rasuulku ka fogaaday waxaa ka adkaysan waayey firaaqiisii iyo ka tegistii uu ka tegey oo u ooyo waxa weeyaan qayladiisii iyo codkiisii la maqlay geedkaah famaa baaluka anta ayuha almu'min yacni maxabbada iyo jacaylka nebiga sala allahu calayhi wasalam aad u haysaa heerkaa ma taagan yahay mise geedkaa maad gaadhin xasanulbasri raximahu allah sida waxa weeyaan ibnu cabdilbar uu ku soo naqliyey jaamicu bayaani alcilmi wa fadlih sabxada shan boqol toddobaatan iyo laba waxa uu ka soo naqliyey oo uu yidhi kaana alxasanu albasri raximahu اllah ida dakara xadiisa xaniini اljidci wa bukaa'ih bakaa wa qaala ya macshara almuslimiin alkhashabaةu taxinu ilى rasuuli اllahi shawqa ilى liqaa'ih faantum axaqu an tashtaaquu ilayh waxa uu xasan albasri odhan jiray marka uu xasuusto xadiidka xaniin uljidci yacni geedkaa nebiga u ooyey xadiidkiisa markuu xuso isna waa ooyi jiray waxaanuu odhan jiray muslimiintiiyey geed baa nebi moxamed u ooyaya jacayluu jecel yahay la kulankiisa iyo liqaagiisa waxa uu odhan jiray idinkaa uga awlaysan inaad nebiga jeclaataan oo u oydaan liأjli wujuubi hadihi اlmaxabة calى kuli muؤmini wamuؤminة xakma allah bاlfisq calى taarikiha watawacadahu bاlcadaabi اlأliim ilaahay subxaanahu wa tacaala wujuubka maxabadani qof kastoo muumina ay ku waajibtay darteed ayaa alla wuxuu ku xukumay faasiqnimo qofka maxabadaa ka taga ee wax kale ka doorta waxaanuu ilaahay ku hadido ugu hanjabuu ugu goodiyey waxa weeyaan waciid iyo goodi iyo cadaab kulul cidda waxa weeyaan maxabadaa ka tagta ee wax kale ka doorata nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa alla yidhi subxaanah قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وحاله سبحانه قل واحد كتب النبي الله in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum hadday ahaadeen aabbayaashiin iyo inamadiinna iyo walaaladiin iyo wa aswaajukum wa cashiiratukum haweenkiinna iyo xigtadiinnu iyo wa amwaalun iqtaraftumuuhaa iyo xoolaha aada soo shaqaysateen waxa loo daba dhigay iqtaraftumuuhaa xoolaha tacab la'aan iyo shaqo la'aan kugu soo gala iyo waad kala jeceshahay xoolahaad ku soo dhididee dhibaato kugu soo gala marka waxaa alla yidhi iyo wa amwaalun iqtaraftumuuha iyo xoolahaad ku soo kasbateen tacab iyo daal iyo wa tijaaratun takshawna kasaadaha ganacsi iyo xoolo aad ka baqanaysaan qiimo jabkeeda yacni ganacsi aad rogrogaysaan oo inay idinka qiimo jabto oo idinka dhacdo aad ka baqanaysaan iyo wamasaakinu tardawnahaa guryo aad raalli ka tihiin oo aad jeceshihiin waxaasoo adduunye ah haddii aabbayaashiina iyo inamadiinna iyo walaaladiinna iyo haweenkiinna iyo xigtadiinna iyo xoolihiinna iyo ganacsigiinna iyo guryihiinnu hadday yihiin axabba ilaykum min allaahi wa rasuulih kuwa xaggiina looga kalgacayl badan yahay ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam wa jihaadin fii sabiilih iyo ilaahay dartii oo loo jihaado haddii ay waxa weeyaan adduunyadaasi aad ka jeceshihiin oo aad ka doorateen hee fatarabbasuu suga cadaabkiiyo cuquubada idinku dhici doonto suga xataa yaatiya allaahu biamrih ilaa ilaahay amarkiisu u imanaayo waa waciid iyo goodi oo waxaa la leeyahay waxa idinku dhici doona waad arki doontaane suga waxaa rabbi yidhi subxaanah wallaahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ma hanuuniyo qolada faasiqiinta ee daacada rabbi ka baxda idan haadihi alaaya waxaa ilaahay ku xukumay qofka adduunye ka doorta ilaahay iyo rasuulkiisa maxabadooda qofka adduunye ka doorta waxaa lagu xukumay bilfisq faasiqna ilaahay ma hanuuniyo oo istaahil kuma aha hidaayada manuu mudan waxaa kaloo aayadda ku jirta waciid iyo goodi adag oo fatarabbasuu xataa yaatiya allaahu biamrih suga ilaa ilaahay amarkiisu intuu ka imanaayo waa hanjabaad iyo goodi adag oo cuquubo iyo cadaab loogu goodiyayo haadihi alaaya waxay caddaynaysaa makaanada iyo darajada ay leedahay maxabbatu اllaahi wa rasuulih iyo inaanay sahlanayn waxaa qofku isweydiin karaa maxaa lagu kala garan karaa inaan adduunye ka doorto ilaah iyo rasuulkiisa waxaa taa inoo caddaynaya mufasirka sheekha waxa weeyaan mufasirka ah sheekh cabdiraxmaan naasir asacdi sheekha caalimka ayaa caddaynaya waxau yidhi aayadda suuratu tawba markuu fasiraayey wa calaamatu dalika annahu idaa curida calayhi amraan waxaa arrintaa astaan iyo calaamadu ah yacni inuu adduunye ka doorta iyo in kale waxaa lagu kala garanayaa marka laba arrin loo soo bandhigo oo axaduhumaa yuxibuhu allahu wa rasuuluh labada arrin midkood ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin walaysa linafsihi fiihi hawan naftiisuna aanay dan iyo muraad ka lahaynoo naftiisu aanay jeclayn macnaha wax dheefa ama wax maslaxo adduunye ah naftiisu waxba wax maslaxa uma aragto mana doonayso laakiin arrinkaa ilaahay iyo rasuulkiisaa jecel wاlآakar tuxibuhu nafsuhu watashtahiih arrinka kalena naftiisaa doonaysa oo damacsan oo isagaa raba walaakinahu yufawitu calayhi maxbuuba lilaahi warasuulih aw yanqusuh laakiin arrinkan naftiisu ay jeceshahay wuxuu ka baabi'inayaa wuxuu ilaahay rasuulkiisa u jeclaa ama uu ka nuqsaaminayaa fainahu in qadama maa tahwaahu nafsuh calىa maa yuxibuhu اllah haddaba hadduu ka hormariyo waxay naftiisu doontay jeclaatay wixii ilaahay u jeclaa hadduu ka hormariyo oo uu yidhaahdo waxa weeyaan aakhiro yeelkeeda sidan aan anigu iska yeelaya hadduu yidhaahdo dalla dalika calىa annahu daalimun taariku limaa yajibu calayh waxay arrintaasi astaan iyo calaamad u tahay inuu daalim yahay ka tegey wixii ku waajibay oo ah maxabat اllahi wa rasuulih waxaa sheekhu markaa inoo caddeeyey calaamadda lagu kala saari karo markay arrimuhu iska hor yimaadaan ma sidaasaad yeeshaa mise sidaa mar walba haddaad hormariso ilaahay iyo rasuulkiisu siday raallida ka yihiin ilaahay iyo rasuulkiisaaad cid walba ka jeclaatay laakiin haddaad naftaada ka hormariso naftaadaad ka dooratay waxaana weeyaan fisqigaas ayaad ku xukuman tahay iyo waciidka wa qaala alkhaaabi famacnaahu an tasduqa fii xubbii xataa tufniya nafsaka fii طaacatii wa tuutira ridaaya calىa hawaak wain kaana fiihi halaaku khaaabina waxa uu yidhi waxay macnaheedu tahay oo alla uu ku amray addoommadiisa inay ka run sheegaan maxabbada oo macnuhu waxa weeyaan an tasduqa fii xubbii inaad maxabbadayda ka run sheegto xataa tufniya nafsaka fii طaacatii ilaa aad naftaada ku dhammayso طaacadayda oo sidaa cumrigaaga aad waxa weeyaan ku dhammaysato wa tuutira ridaaya calىa hawaak raalli ahaanshahaydana aad ka door bidda hawadaada iyo sidaad adigu doonayso wain kaana fiihi halaaku walow halaagga naftaadugaha ku jire macnaha xataa haddaad naftaada ku waayeyso ood xoolahaaga ku waayeyso waa inaad ridaha rabbi ka hormarisaa hawadaada xataa haddaad halaagga naftaada iyo xoolahaaguba ay ku jiraan idan nabiga sala allahu calayhi wasalam maxabbadiisu qiimahaasay leedahay in shay walba laga hormariyo waxaana cibro kuugu filan geedkii inuu ooyi وxن الجذع شوقا ورقة ورجع صوتا كالعشاaر مرددا فباdره ضما فقر لوقته لكuل امرئ من dهره mا تaعawda waxaa شhaacirkaasuu lahaa jiridda waa geedkaa timirta ah ayaa kalgacal iyo dabacsanaan darteed ugu ooyey nebiga salى الlaه عaلaيه وasaلم ilaa waxa weeyaan xoolaha neefka geel oo kale reenkiisa iyo codkiisa oo kale uu ku celceliyey markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu kula soo degdegay inuu laabta soo geliyey markaasuu isla markiiba iska xasilay ruux walibana wixii uu ka caado yeeshay ayaa waxa weeyaan uu ku sugan yahay oo u sugan aljidcu xanna ila nabiyi اlmusطafى billaahi uqsimu inahu macduuru qad kana xaala alqurbi min anwaarihi fii nicmati iqbaaluha ma'suuru man da aladii yaqwى calى hujraani man bayna albariyati fadluhu mashhuuru waa shaacirkaa kale u lahaa waxa weeyaan geedkii ayaa nebiga salى اllahu عalayhi wasalam u soo ooyey ilaa codkiisii la maqlay waxa u lahaa ilaahay baan ku dhaaranayaaye waa mid macduura oo loo garaabayo geedkaa ooyey garowjiyuu leeyahay wax lagula yaabana ma samayn waayo xaaladuu nebi moxamed iyo nuurkiisa iyo waxyiga u dhowaa nicmo iyo degenaanshuu ku sugnaa waxa uu yidhi man da aladii yaqwى calىa hujraani man waa ayo qofka awoodi kara inuu ka haajiro uu ka tago mid bayna albariyati fadluhu mashhuuru midka khalqiga dhexdiisa fadligiisa iyo karaamadiisu ay ku caan baxday ee khalqiga oo dhan ka khayr batay laa axad maxabaة rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam hiya zaaduna ilى اllah wa shifaaءu quluubina wa nuuru xayaatina wa sacaadaةu afidatina
waa sahayda aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku gaadhayno waa caafimaadka quluubteenna ee cudurrada ay kaga caafimaadayso waa nuurka iyo iftiinka nolosheenna waa guusha waxa weeyaan if iyo aakhiraba aynu ku guulaysanayno maxabatu lmustafaa sala allahu calayhi wasalam hiya aqrabu turuqi almuusilati ilaa tadawuqi xalaawati aliimaan nebiga sala allahu calayhi wasalam oo la jeclaadaa waa waddooyinka ugu dhow قلبي يحب الحياة وأحيا بروح تحب الحياة
maxabada nebigu sala allahu calayhi wasalam waa waddooyinka ugu dhow ee ku gaadhsiinaya inaad iimaanka macaankiisa dhandhamiso waxaa jirta derajo la gaadho iyo marxalo ay dadka muqarabiinta ilaahay karaamada iyo fadliga uu siiye ay gaadheen oo ah inay dhandhamiyeen macaan macaanka cibaadada iyo iimaanka haddaba macaanka iyo dhadhanka iimaanku uu leeyahay waddooyinka lagu gaadhee ugu dhow waxa ka mid ah nebi moxamed inaad dhabaan u jeclaato sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulku yidhi calayhi afdal الsalaati wasalaam kama fi saxiixayni min xadiidi anas ثalaaث man kuna fiihi wajada bihina xalaawaة اliimaan saddex sifo ruuxa laga helaa iimaanka macaankiisuu ku dhandhaminaya oo ku helaya maxaa saddexdaa ka mid ah an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma in ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam uu ruuxu ka jeclaado wax alla waxa ka soo hadhay macnaha cid walba inaad ka dooratood ka jeclaato allah iyo rasuulkiisa sifadaa haddii lagaa helo waxaad ku dhandhaminaysaa macaanka iimaanu leeyahay walaalayaal saxaabadu rasuuli illaahi ridwaan ullaahi calayhim saxaabada rasuulka markay nebi moxamed cid walba ka jeclaadeen ayaa ay noqdeen dad daacad iyo iimaanku dhadhan ay u samaynayso macaansanaya in lam takunuu milahum fatashabbahuu ina tashabbuha bilkiraami falaaxun haddaydaan iyagoo kale noqonayn isku ekaysiiya waayo dadka wanaagsan ee ahlu karamka iyo fadliga in laysu ekaysiiyo iyaga laysku shabaho ayaaba guul iyo liibaan ah waman tashabbaha biqowmin fahuwa minhum kun kaasaxaabati fii zuhdin wa fii waracin alqowmu ma lahum fi lardi ashbaahu cubaadu leylin idaa xalla aظalaamu bihim kamcaabidin damcahu fi lkhadi ajraahu waustugaabin idaa naada aljihaadu bihim habuu ila almowti yastajduuna ru'yaahu ya rabbi fabcad lana min milihim nafra yushiiduuna lana majdan adacnaahu waxa uu shaacirka xakiimkii u lahaa waxaad noqotaan saxaabadii rasuulka oo kale xagga zuhdiga iyo xalaal miiradka waayo qoomkaasi waxay ahaayeen qoom aan iyagoo kale dhulka soo marin waxay ahaayeen dad markuu gabalku u dhaco cubaada oo cibaadiya qiyaam u taagan fara badanaa caabid cubaadoodaa ka mid ah oo ilmadiisu ay dareertay dhabankiisa waa niman libaaxi ah oo waxa weeyaan marka jihaadka loogu yeedho geerida araggeeda u degdegayoon ka cabsanayn waxa uu lahaa rabbigayow kuwaasoo kale noo soo saar niman sharaftii aanu luminay dib noogu soo celiya maxabatu lmustafaa sala allahu calayhi wasalam hiya sababu muraafaqatihi fi ljanna nebiga oo la jeclaado calayhi afdalu salaati wasalaam iyadaa sababu ah in nebiga lala rafiiqo oo jannada lagula mijliso oo nebiga maciisa aada noqoto waxa kuu sababayo inaad jeclaato waxaa saxiixeynka ku sugan xadiidka anas uu warinayo annahu jaaءa acraabiyun ila الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam inuu nin reebaadiyi rasuulka u yimid faqaala yaa rasuula اllahi mata saaca wuxuu ihi rasuulkii allow saacaddu goormay dhacaysaa qiyaame qaala wamaada acdadta lahaa markaasuu yidhi oo war maxaad u diyaar garaysatay adigan saacadda waraysanayee maxaad diyaar garaysatee kaa horeeya qaala maa acdadtu lahaa kaiira camal wuxuu yidhi wallaahi camal fara badan uma diyaarsane ilaa annii uxibu allaha warasuulah ha yeeshee allah iyo rasuulkiisaan jeclah waxa uu rasuulku ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam fa innaka maca man axbabta haddaba haddaad rasuulka ilaahay jeclaatay ruuxu cidda uu jeclaado ayaa macooda u yahay oo meel lagala soo saaraya riwaayo kale waxay ahayd nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa nin caraabiya nebiga weydiiye oo ku yidhi almar'u yuxibu alqawma walamaa yalxaq bihim ninku dad ayuu jeclaanayaa manuu soo gaadhin ee bal ka waran markaasaa nebigu yidhaha almar'u maca man axabba yowma alqiyaama ruuxu waxa uu la macyahoo meel lagala soo saarayaa qiyaamaha ciddii uu jeclaaday haddaba naftaada dib ugu noqo yaad jeceshahay waxaa aada iyo aada fadli iyo sharafi u soo hoyatay ninka cidduu jecel yahay nebi moxamed ay tahay sala allahu calayhi wasalam xadiidka anas uu warinayay maxabada almar'u maca man axabba raawiga xadiidka oo anas ayaa waxa uu yidhi famaa farixnaa bishayin ka faraxinaa biqowli rasuuli illaah almar'u maca man axab wuxuu yihi weligayo ugumaanaan farxin shay sidaanu ugu faraxnay odhaahda uu nebigu yidhi almar'u maca man axabba ruuxu cidduu jeclaaduunbuu raacayaa oo qiyaamahana uu yani meel lagala soo saaraya waayo waxa uu yidhi uma qaala anas waayo dee rasuulkay jeclaayeen sidaasay ugu farxeen dabeed anas waxa uu yidhi wa ana uxibu rasuula allahi wa abaa bakrin wa cumar wa arju allaha an yaxshuranii macahum wain lam acmal bimili acmaalihim waxa anas uu yidhi anigu waxaan jecelahay rasuulka ilaahay iyo abubakar iyo cumar waxaanan rajaynayaa in meel laygala soo saaro qiyaamaha walow camalkoodii bayaan samaynay talow innaku maanta maxaynu odhanaynaa afkeenna ma ku ballaadhin karraa oo maraggaa iyo markhaatigaa ma haynaa inaynu jecel nahay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo dadkii wanaagsanaa ruux walowba waa su'aal kuu taalla calaamadeeda iyo astaanteedana lagaaga fadhiyo ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحا آيدا ربك تلمامي شدك وحويا صراط المنعم عليهم إلا إن صلاة والبوحين إلهي ويدي سنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعني كوى اللون نعمي وددوده markaa muncamu calayhim ka loo nicmeeyey waa ayo waa kuwa aayaddan lagu sheegay waxaa lou yidhi subxaanah allah iyo rasuulkiisa ruuxa ateeca waxay kuwaasi la mac yihiin oo ay raacayaan kuwa loo nicmeeyey oo nebiyada iyo kuwa runsheega ah iyo shuhadada iyo addoommada wan wanaagsan kuwaasay la mac yihiin wa xasuna ulaa'ika rafiiqaa cid lala rafiiqo oo la raacana iyaga ugu wanaagsan waxaana xaqiiqadu tahay may ateecin alle iyo rasuulkiisa ilaa ay jeclaadeen yacni markii hore way jeclaadeen dabeed way ateeceen waayo taacadu waxay deliil u tahay maxabbada ciddaad jeceshahay ayaad yeeshaa haada arasuulu alkariim xaq buu inoogu leeyahay inaynu dhab ahaan u jeclaanno nabiyun lahu alashjaaru jaءat muطiicatan nabiyun calayhi salama alxajaru saldu نبي هدى حتى الجماد يحبه نبي كريم ما لدعوته رد له الفضل والإفضال والبر والتقى له العدل والإحسان والجود والمجد وعو شاعر كاسنو لها النبي حتى قيده جمادات أي أطيعين وأي وحويا حتى بقحانتي سلام أيام وهي في صحيح مسلم إن نبي صلى الله عليه وسلم inii la acrifu xajaran bimakata kaana yusallimu calaya waxaan garanayaa dhagax maka yaalla oo markaan ku soo baxo isalaamaya assalaamu calayka yaa rasuula allah ilaahay baa ka dhowaajiyey sharafta iyo karaamada nebi moxamed uu leeyahay darteed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waa nebi hanuun oo xataa jamaadaadkii iyo geedihii ay jeclaadeen waa nebi sharaf badan oo dacwadiisa wax lagu celiya aanay lahayn waxa uu leeyahay fadli iyo sharaf samafal iyo alla kacabsi cadaalad iyo wanaag deeq ayaa uu leeyahay wa kulu lmursaliina yaquulu nafsii waaxmadu ummatii insan wajinna wa kulu alanbiyaa'i bidowri hadyin wa anta ashamsu akmaluhum waahdaa waxaa shaacirkaa kale u lahaa rususha oo dhammi waxay leeyihiin maalinta qiyaamo nafsii nafsii mid cid kale u kacayo u ergeynayaa ma jiro nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyay yaa rabbi ummatii jin iyo insiba ambiyadoo dhammi waxay ku sugan yihiin doorka iyo marxaladda hanuunkiiyo hidaayada oo dee waxa weeyaan hudaatan muhtadiin wa anta ashamsu akmaluhum waahdaa adiguna rasuulkii allow cadoodoodii baa tahay oo ka ugu kaamilsan ee ugu hanuunka badan baa tahay imaamkoodii iyo hormoodkoogii itibaacu sunnatihi calaamatun calaa maxabbatih baytulqasiidka aynu u soconnay waxay tahay wax waliba hadaf buu leeyihiiyo ujeeddo markaynu maxabbada nebiga sala allahu calayhi wasalam aynu ka warramayno hadaf iyo ujeeddaynu ka leenahay ujeeddada ugu weynaynu ka leenahay waxay tahay mutaabacadiisa waayo taasaa markhaati u noqon karta inaynu jecelnahay iyo in kale nin walowba naftaada runta u sheeg ayna anta min sunnati rasuuli illaah sunnada nebiga halkeed kaga sugan tahay haddaanad hadyigii nebiga hayn oonad sunnadiisa ku sugnayn maxaba afka aad ka sheegataa waxba kuu tari mayso marka sunnada nebiga oo la raaco waxay astaan iyo calaamad u tahay in nebiga la jecel yahay oo ilaah iyo rasuulkiisa aad cid walba ka jeceshahay waxaa allow yidhi subxaanah qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim ilaahay subxaanahu wa tacaala fii hadihi alaaya waxa uu ku tilmaamay inay daliiliyo astaan u tahay maxabada ilaahay mutaabacada rasuulka waxaa allow yidhi qul in kuntum tuxibuuna allah waxaad ku tidhaa nebi allow haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala jeceshihiin fattabicuunii waxaad tidhaa aniga isoo raaca anaa ilaahay isoo diraye oo maxaad helaysaan markaa oo midhood goosanaysaan yuxbibkum allah markaasuu ilaahay idin jeclaanayaa wayakfir lakum dunuubakum dembiyadiinnana u dhaafayaa wallaahu gafuuru raxiim ilaahay waa mid dembi dhaafis badan oo addoommadiisa u naxariista waxa uu yidhi alcalaamaة اlqaadi ciyaad abulfadl alyaxsubi kitaabkiisa la yidhaha ashifaa bitacriifi xuquuqi اlmustafa waxa uu ka soo naqliyey xasan اlbasri inuu yidhi raximah اllah ina aqwaama qaaluu ya rasuula اllahi ina nuxib اllah dad baa waxay yidhaahdeen rasuulkii allow ilaahay baanu jecel lahay faأnzla allahu hadihi اlآaayة qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum fakaana calaamatu xubbihim iyaahu itibaacahum sunnata rasuuli illaah waxa marka jacaylka ay ilaahay jeclaadeen astaan iyo calaamad u noqotay raacitaanka ay sunnihii rasuulka raaceen sala allahu calayhi wasalam ibnu kasiir calayhi raxmat ullah aayaddaa markuu fasiraayey waxa uu yidhi hadihi alaayat alkariima xaakimaة عalى kuli man idacىa maxabaة اllah walaysa huwa calى طariiqaةi اlmuxamadiya aayaddan sharafta badan waxay xukumaysaa qof kastoo ku andacooda inuu ilaahay jecel yahay isagoo dariiqadii nebi moxamed aan ku sugnay fainahu kaadibun fii dacwaah waayo qofka sidaasihi waxa uu sheegtay wuu ka been sheegay fii nafsi اlamr xaqiiq ahaan wuu ka been sheegay dacwadaas xataa yatabica asharca almuxamadiya waddiin annabawiy yacnii qofku sheegashadaas been buu ka sheegay ilaa uu sharcigii nebi moxamed lagu soo dejiyey iyo diintii nebi moxamed u raaco fii jamiici aqwaalihi wa axwaalihi aqwaashiisa iyo xaaladihiisa iyo afcaashiisa oo dhan waxa uu ka soo raray ibnu kasiir can bacdi alxukamaa inay yidhaahdeen laysa asha'nu an tuxiba inama asha'nu an tuxab yacni arrinka muhiimka muctabarkii maaha inaad aduu wax jeclaatood adigu sheegatoo tidhaa anaa wax jecel laakiin sha'niga muhiimkii waa in lagu jeclaado ood noqoto maxbuuban cinda allah in lagu jeclaadana waxaad ku helaysaa inaad rasuulka raacdo sala allahu calayhi wasalam waxaa kaluu ka soo raray ibnu kasiir xasanulbasri iyo kayrkii oo salafka ka mida inay yidhaahdeen zacma qowmun anahum yuxibuuna allah fabtalaahum allahu bihadihi alaaya dad baa waxay ku andacoodeen inay ilaahay jecel yihiin markaasaa ilaahay ku imtixaamay aayaddan idan haadihi aayat lmixna aayaddan waxaa la yidhaha waa aayat libtilaa waa aayaddii mixnada iyo imtixaanka qof kasta oo sheegtay inuu ilaahay jecel yahay aayaddan unbaa imtixaan lagaga qaadaya imtixaankaasina waxa uu yahay rasuulka ma raacsan tahay sunnadiisa ma ku sugan tahay haddaad nebi moxamed hadigiisi iyo waddadiisii aada hayso waa kaa dhab waxaad sheegatay runtaa weeye haddaad ka baydhayna waa beentaa weligaa haddaad ku celceliso
waxa uu shaacirkiina lahaa low kaana xibbuka saadiqan la aطactahu ina almuxiba liman yuxibu yuطiicu haddii kalgacalkaagu run yahay waad adeeci lahayd cidda aad leedahay waan jecelah waayo qofka wax jeceli cidda uu jecel yahay wuu adeecaa ee ma khilaafo waxyaabaha lagu garta maxabada dhabkaa waxaa ka mid a in nebiga la jecel yahay kasratu dikrihi waasalaatu wasalaamu calayh in xuskiisa iyo salligiisa la badiyo waxay deliil u tahay maxabadiisa waayo waxaa la yidhi man axabba shay-an akara min dikri qofka wax jeclaada hadalhayntiisuu fara badiyaa laakiin haddaad sanadkii maalinta bisha rabiiculawal labiyo tobankeeda aad soo baraarugto oo tidhaahdo maantaan xusayaa laakiin sanadka inta kale aanad nebigaba warhayn iyo sunnadiisa waxay deliil u tahay maxabbadaadu inay been tahay waayo haddaad nebi moxamed jeceshahay sanadkoo dhan baad wada xasuusnaan lahayd ahlulxadiidka iyo ahlusunna waxa weeye awla annaas bimaxabbati rasuuli illaah dadka kuwa ugu awlaysan ee ugu mudan nebiga kalgacalkiisa iyo maxabbadiisa waayo waa kuwa ugu salliga iyo salaanta badan mar alla markay soo qaadaan ee qaala rasuulullah ay yidhaahdaan sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu ku salliyayaa markaasaa laga yaabaa in dadka qaarkood maanta ay yidhaahdaan waxa weeyaan salligaa la diiday hadda waxaa laga yaabaa iyagu waxay salligaba u yaqaanaan inay adyaada burdaha iyo barsanjiga iyo daybiciga ay tahay oo salliga sharcigaba aanay aqoon baa laga yaaba xaqiiqaduna waxay tahay salliga sharciga ee sharafta iyo karaamada lagu mutaa waa kuu nebigu asxaabtiisa baray laakiin ma aha gabayada madaaixda iyo nebi ammaanka lagu sheegayo ee kamanada iyo miisiyada loo samaystay ma aha kaas salli salliga nebigaa saxaabadiisa baray oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii muuminiinta la amray salliga yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima intay rasuulka u yimaadeen ay yidhahdeen rasuulkii allow waanu ogaanay sidaanu kuu salaamayno oo dee atixiyaadkuu ku baray assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu fakayfa nusalli calayk dabeed nebigu qaabkay ugu saliyayaan ayuu baray ee sharciga ah waxa weeyaan oy ugu fadli badan tahay siiqada ama salaada ibraahimiyada allahuma salli calaa muxamadi wacalaa ali muxamed kama sallayta calaa ibraahiima wacalaa ali ibraahiima inaka xamiidun majiid wbaarik calى muxamadi wcalى ali muxamed kama baarakta calى ibraahim wcalى ali ibraahiima inaka xamiidu majiid iyo siyaka kale ee soo arooray sunnada ku sugan waxaa ka mid ah calaamadaha maxabadiisa maxabatu maa axaba wa karaahatu maa karih wuxuu nebigu jeclaa inaad jeclaato wuxuu nacbaana aada nacdo inaad weynayso od sharafto sida sharcigu u weyneeyey lituuminuu biاllahi warasuulihi watucaziruuhu watuwaqiruuh wtusabixuuhu bukratan wa asiila walaalayaal iyadoo aada moodo inuu waktigu inaga dhadhow yahay waxaan xusayaa sidaynu hore u tilmaanay shay walba astaan iyo calaamad lagu soo soocuu leeyahay yacnii isku kaa waafiqi mayso oo isku heli maysid nebiga waan jecelahay hadyigiisiina waan khilaafayaa rasuulka waan jecelahay garhkana waan xiirayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau ihi icfu llixa waqasu shawaarib rasuulka waan jecelahay guntigaygana dhulkaan jiidayaa nebigu waxau ihi maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar inay dumarku yidhaahdaan rasuulka waanu jecellahay haddana xijaaban mayno oo waxa weeyaan xijaabka sharciga ah waanu iska daynaynaa gabadha muslimadda ah ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhab ahaan u jecel waa tahuga islaamiga ah iyo xijaabka sharciga ah huwan ee jidhkeeda ajaanibta ka asurtay taasaa jecel laakiin tacaariyaadka qaawan ee sharciga ilaahay aan ku dhaqmin dee maxabbada afka ay ka sheeganaysaa mid dhab ah ma aha waxaan si yaroo deg dega u ishaarayaa siday sharaf iyo karaamo u leedahay nebiga oo la jeclaado abaalmarin wanaagsanna loogu helayo ayaa oo waxa weeyaan maxabadiisa iyo kalgacalkiisa iyo sunnadiisaoo la raacaa siday ajri iyo abaal wanaagsan u leedahay ayaa in la khilaafoo laga baydhaana halaag iyo cadaab iyo cuquubo ay u leedahay dhowr tusaale ayaynu soo qaadanaynaa oynu ugu soo horraysiinana hadalka alla uu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadaan nebiga amarkiisa kuwa khilaafaya inay fitna haleesho ama cadaab xanuujiyaa ku dhaco ha ka digtoonaadaan
waxaa namuudaj ama mihaal u noqon kara xadiiثu salma ibn camr ibn اlأkwع fii صaxiixi muslim ana rajula akala cinda rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama bishimaalih nin baa nabiga agtiisa bidixdiisa wax ku cunay faqaala kul biyamiinik markaasuu nebigu yidhi war midigtaada ku cun qaala laa astaiic waxau yidhi kari maayo qaala lastaطacت wuxuu yidhi haba karin wuu habaaray nebigu salى اllahu عalayhi wasalam waayo maa manacahu ila اlkibir kibir mooye wax kale uma diidin inuu midigtiisa wax ku cuno famaa rafacaha ilaa fiih cuquubo caajil oo deg degaa haleeshay oo gacantiisii afkaba ma gaadhsiin dhexday kusii qallashay waxay isweydiin la akhi lmuslim wa ukhti lmuslima cuquubada intaa leed ninkan maxay ku heshay ee gacantiisii midig ay ku qallashay waa ka tegista uu ka tegey sunno ka mida sunantii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ah alaklu washurbu biاlyamiin in midigta wax lagu cuno laguna cabo bal bilaahi calaykum waxaad tusaalaha barbar dhigtaan yacnii mukhaalafaadka inaku hadhiyo habeenba aynu ku dhacayno intee in leeg ayaynu sunnaha nebiga khilaafnaa maxaa maradayda kaa galay meeshay doontaa jiidanto maxaa garhka ka macnaa yacni waxyaabo fara badan ayaynu tasaahullaa rag iyo dumarba sidoo kale saxiixaynka waxaa ku sugan xadiisu abi hurayra inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam amaa yaksha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaam an yuxawil allahu ra'sahu ra'sa ximaar wa fii riwaaya suuratahu suurata ximaar waxau nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam miyaanu ka cabsanayn ka imaamka hortii madaxiisa kor u qaadaya in ilaahay madaxiisa madax dameer ka dhigo ama suuradiisa iyo qaabkiisaba qaab dameer laga dhigo miyaanu ka baqanayn walaalayaal waciidka iyo goodiga sidaa u adag iyo cuquubada sidaa u foosha xun leh muxuu qofkaasi ku mudanayaa ee loogu goodiyey ila ilaahay waa ku ridi karaaye muxuu ku mudanaya waa inuu khilaafay sunna min sunani rasuuli illaah oo ah in imaamka lagu daydo ila nebigu sal اllahu alayhi wasalam waxau yidhi inamaa jucila alimaamu liyutama bih waxaa imaamka loo yeelay uun dee in lagu daydoo la daba socdo in laga horeeyana ma aha in laga hadhana ma aha in la waafaqo arkaanta lala wadaago isaga mar lala sameeyana ma aha laakiin waa in mutaabaco maca tacqiib biduuni muhla mar alla marka uu ficilka gudagalo in laga dabagalo isaga la daba socdo saasaa loo sharciyey waxaa saxiixaanka ku sugan xadiidu abi cabdillaah annucmaan ibni bashiir inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam latusawunna sufuufakum aw layukhaalifanna allaahu bayna wujuuhikum riwaayo kale bayna quluubikum wallaahi waxau nebigu yidhi waar safafkiina waydin simi oo waydin simi ama ilaahay wuxuu isweydaarin wejiyadiina iyo quluubtiina ilaahay isweydaarin waxaaba laga yaabaa in badanoo khilaafka ummadda islaamka ah inay ka bilaabantaba safka ay similaayihiin waxaa laga yaabaa imaamka is yidhaahdo waxoogaa sin in la karaahiyeysto la ydhaha iska gal bal waxaa laga yaabaa qofkaad wax u sheegtaa inuu ku karaahiyeysto waxa weeyaan safka oo la simaano salaada dhammaystirkeeday ka mid tahay wax saalan ma ah cuquubada intaa leeg baana lagu mudan karaa saxiixu lbukhaari waxaa ku sugan xadiisu anas ibni maalik inuu yidhi layaridanna nebigu sala allahu calayhi wasalam layaridana calaya naasu min usayxaabi اlxawd xataa carafthm اktulijuu duunii faaqulu asxaabii fayaqul اllah inaka laa tadri ma axdaثuu bacdak waxau nebigu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam wallaahi waxaa iigu iman doona barka maalinta qiyaamo oo iigu soo aroori doona dad asxaabta ka mida asxaabtaydoon garanaayo oo ummadda nebi muxamed ka mida ayaa ku soo aroori doona dabadeed markaan garto ayaa waxa weeye laga caydhin doonaa oo laga celin doonaa saan odhan doonaa kuwani waa ummadaydii waan garanayaa markaasaa ilaahay ku odhan doonaa ma garanaysid waxay dabadaa sameeyeen riwaayo kale waxa ahayd inahum qad baddaluu bacdak dabadaa diintii waa dooriyeen fa aquulu suxqan suxqan liman gayara bacdii markaasaan ku odhanayaa fogaansho iyo bucdi ayaa u sugan cidda dabaday diintii doorisay ee beddeshay riwaayada muslimkuna waxa ahayd min xadiidi abi hurayra layudaadanna rijaalu can xawdii kamaa yudaadu lbaciiru daallu unaadiihim alaa haluma waxau rasuulku yihi sal allahu alayhi wasalam rag baa maalinta qiyaame darkayga markay u soo arooraan sida awrka baadida ah xoolaha la soo arooriyo markuu doono inuu soo dhex galo awrkaa baadida ah sida looga caydhiyo in looga eriyo sidaasoo kale ayaa rag darkayga looga caydhin doonaa oo maalinta qiyaame looga eryi doonaa walaalayaal cuquubada intaa leeg in darkii nebi moxamed laga caydhiyo dad laga eriyo ummaddii nebi moxamed ka mid ah maxay ku galabsadeen oo arrintaa ay ku kasbadeen waa sunnadii nebiga oo ay khilaafeen waxaad ogaataa akhi muslim hadday raja kaa hayso inaad darka nebi moxamed u aroorto qiyaamaha hadday raja kaa hayso in nebi moxamed miciisa aad noqoto meel lagaala soo saaro sunnadiisa ku sugnow ha odhanin marka laguu sheego waa sunne oo hadday sunno tahay sunnada maxaa loogu tala galay macnahaynu u jeednaana waxa weeyaan waajib iyo sunnaba iyadoo camal loo keeno lagu dhaqmaayo haddana sunnada macnaheeda caamkiihi waa kullu maa jaa bihi mustafa sala allahu calayhi wasalam wax alle wuxuu nebigu la yimi diintii alle oo dhan ayaa looga jeedaa sunnada nebiga dariiqiisii ee uma jeedno markaynu sunnada iyo tarkiibkeeda aynu ku celcelinayno tii waxa weeyaan manduubkii muqaabil alwaajib uma jeedno eh waxaynu u jeednaa sharcigii nebi moxamed uu la yimid oo dhan yacni bisifa caama inuu ruuxu ugu dhaqmo waxaanaad ogaataa ama manduub ha noqdo shaygu ama waajib ha noqdee wax kasta oo laynoo soo dejiyey waxa weeyaan waxaa loo soo dejiya lilcamal in lagu camal falo oo dhaqankaaga ay ka muuqato waxaa saxiixeynka ku sugan xadiisi abi saciid cabdilaahi bni mugafal inuu yidhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam cani ilkhadfi rasuulku waxa uu diiday waxa finiinka la ydhaah in la finiino oo waxa weeyaan dhagaxaa yar laysku tuuro wa qaala inahu laa yaqtulu sayda walaa yankacu alcaduwa wainamaa yafqahu alcayna wayaksiru sinna wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam colna kaa dhicin maayo oo waxba kaaga tari maayo waxa weeye waxna laguma ugaarsado eh ishuunbuu ridaa iligana wuu jebiyaa riwaayo kale waxay ahayd ana qariiba libni mugafal khadafa fanahaahu waqaala ina rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam nahaa cani اlkhadfi nina cabdillaahi bni mugafal qaraabo yihiin oo xigto ay yihiin ayaa wax finiinay markaasuu yihi waa rasuulkii alle finiinka waa diiday waxaanu yidhi inahaa laa tasiidu sayda waxba laguma ugaarsado waxna kaama dhiciso uma caada dabeed ninkii mar labaad buu ku noqday faqaala uxadiثuka ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nahaa canhu uma cudta takdif laa ukalimuka abada wuxuu yidhi maanoo kuu sheegay inuu nebi moxamed finiinka diiday ayaa dib ugu laabatay weligay dib kuula hadli maayo muxuu ninkaasi ku mutaystay hajri iyo in laga aamuso waa mukhaalafatu sunna min sunani rasuuli illah shay sunnada nebiga ka mid oo u fudaydsaday war sidaa nebigu wuu diiday iska ilaali oo u khilaafo uu sameeyey ilan hadyiga nebigu waa wuxuu nebigu ku amrayna ee uu jeclaana inaad samayso wuxuu kuu diideyna aada iskaga durugtood ka fogaato maxabada nebigaee dhabti waa taa walaalayaal gunta iyo gebagabada iyo gunaanadku wuxuu yahay haddaynu nahay axbaabu lmustafa sala allahu calayhi wasalam kuwa nebi moxamed jecel calayhi afdalu asalaati wasalaam sunnadiisu haynaga muuqato kor iyo hoosba kal iyo laabba haynooga muuqato daahiran wa baatila hugeenna ha ka muuqato iyo dharkaynu xidhanayno cibaadadeenna ha ka muuqato iyo camalkaynu samaynayno aqwaasheenna ha ka muuqato iyo hadalkaynu ku hadlayno sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ma qarsoone ee way muuqataaye ha kaa muuqato laakiin nebigaan khilaafaya waanan jecelahay isqaban mayso qof waliba naftiisa ha ku noqdo wafaqa allahu ljamiica limaa yuxibuhu wayardaa wsala allahuma wslm calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi wslem walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin
walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www manhaj online com